madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo ka qaybgalay kulan lagu dhaarinayay garsooriyaashii iyo xeer ilaalinta ee gobolka gedo ayaa wuxuu ugu baaqay inay bulshada ay u shaqeeyaan si cadaalad ah ayna iska ilaaliyaan waxyaabaha keeni kara musuqmaasuqa iyo qaadashada laaluushta madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa waxauu ka warbixiyey doorka uu garsoorka ku leeyahay bulshada ayna iska ilaaliyaan qaladaadka ka imaan kara garsoorka mujtamaca aan ku noolnahay een rabno inaan cadaalad u samaynaay waa mujtamac soddon sano ku dhowaad waxa uu ku jira dowlad la-aan cadaalad la-aan kii xoog badan baa qorigaa wax xukumayay adiga markaa marka qorigiina la arka adigiina aada maxkamaddii timaadeen shaqadii rabto inaad qabato salaanta waa idinku badanaysaa ilaahay uga cabsada garsoorka garsoorka garsoorka cadaalad buu u baahanya weliba waxa ugu badan ee dhibka hadda maxkamadaha yaalla dacwadaha boqol kiiba siddeetan waa dhul wax kalaa jira dhul baa ugu badan garsoorku waa lafdhabarta dowladnimada waa lafdhabarta ummadda iyo shacab ha laga taxadaro cadaalad darrada garsoorka ka timaadaay iyo cadaalad darrada suldada marka cidda riyaasada haysa ka timaadaay way ka awood badan tahay midda ka timaada qofka shaqaalaha caadiga ama maamulka caadiga maamulka degmada iyo guddoomiyaha maxkamadda degmadu isku ciqaab ma aha isku awoodna maaha kan guddoomiyaha degmada khaladka ka yimaada iyo kan maxkamadda khaladka ka yimaada isku culays maaha isku miisaan maaha waa meeshii loo soo cararayay war haddaad xamili weydo istiqaalo soo qor waxaa tahay awil risaay waan ka soo tegay shaqadii waan wadi waay duruufta ii diiday laaluush baa la ii keenay sababtaasaan uga tegay gadaag ka baxa laakiin aakhiralaaan iyo adduunla-aan ha isku darsan kullamaa aada cunto adiga iyo ubadkaaga iyo reerkaagaad ka tebaysa markaad isku daydo inaad musuq maasuq iyo eex iyo laaluush aad tiraado waxbaan ku qabanaya waxaad ogaataa luqmada xaaraanta eed afka gelisaad ilmahaaga siisaay oo wax reerkaaga ku dambeyn doono mujtamacuna waa mujtamacaas fasahaaday ee qof walba maanta laaluushka loo keenayo laaluushku iyo in loo keenayo cunsurka soomaaliga jinsigu hadda kaga jira